ninkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku eegi doonnaa maanta rajadayna aad iyo aad ay weyn tahay karoonkanis koo la mid ah ayaa noola dhisi doonaa
haddana waxaan jeclahay in garoonkan garoon caalami oo noqdo isla markaasna degmooyinka kale oo dariska ah in aan ku soo dhaweyno cid walba u furtaa garoonka waa dhallinyarada iyo bahda ciyaaraha ee degmada kaaraan oo soo dhoweeyey dhismaha casriga ah ee lagu samaynayo garoonka kubadda cagta ee qoob dooro maamulka gobolka banaadir oo ballan qaaday xoojinta ololaha dib loogu dhisayo garoommada ciyaaraha si isdhexgalka bulshada loo xoojiyo baahi weyn oo waxaa jirta u baahan in hoos loo daadego si shaqada dowladda hoose ay u hayso bulshadan ay u gaarto dadka la matalo ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada xamarjajab waa guddoomiyaha degmada xamarjajab oo inooga warramaya dadaalada adeegyada bulshada lagu gaarsiinayo dadweynaha degmadaasi barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macali maxamed qiis cali shire ayaa farsamaynaya anigoo cabdishakuur al axmedana waan idiin soo jeedinayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir maamulka gobolka banaadir dhowaan waxa uu dhagax dhigay dhismaha garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee qoob dooro ee degmada kaaraan garoonkaas oo la doonayo in loo dhiso hab casri ah oo la mid ah garoommada lagu ciyaaro kubadda cagta gudoomiyaha degmada kaaraan cabdifitaax cali nuur waxauu maamulka gobolka banaadir uga mahad celiyey dhismaha garoonka qoob dooro maanta waxaa sharaf noo ah in garoonkan qoob dooro oo ka mida garoommada ugu waaweyn magaaladan aan u helno maamulka gobolka banaadir inuu noo maalgeliyo oo noo dhiso garoon degmadan iyo gobolka banaadir bay ka faa'iidaan waxay noo tahay sharaf weyn waa wax badan aan sugaynay waana himilo noo suuro geliyey maamulka gobolka banaadir aad iyo aadaan ugu faraxsannahay bulshada anoo ku hadlaayo afka bulshada degmadan waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaali doonno oon dhowro doonno oon lahaan doonno oo ilaasho doonno aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir oo sida ka muuqato naqshadda ku dheggan halkan noo dhisi doono garoon aad u qurux badan xasan aadan yabar wiish gudoomiyaha ciyaaraha ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in dhismaha garoonka qob dooro uu xoojinayo isdhexgalka dhallinyarada caasimadda
waxaa maanta farxad weyn noo ah oo aan ilaahay ka suko ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa in garoonka kubadda cagta ee qoob dooro ee ku yaalla degmada kaaraan la dhagaxdhigayo iyadoo ay noqon doonto garoon caalami ah oo kubadda cagta sida aan la soconno haddaannu nahay hoggaaminta isboortiga gobolka waxaa xoogaa cariiri naga haystay xagga garoommada waxaa cariiri ahay in la qabto ciyaaraha dugsiyada waxaa xoogaa cariiri noogu jiray in la qabto ciyaaraha jaamacadaha sidaa la socotaana sanadkii kubadda cagta wuxuu gobolka qabtaa hal ciyaar oo ah tartanka kubadda cagta degmooyin gobolka banaadir oo hal da'aad ah laakiin waxaa noo suurtageli doonta hadduu ilaah yidhaahdo ciyaaro kala duwan oo da'aad kala duwan ah in lagu qaban doono garoonkan waxaana ka mid noqon doonaa insha allah garoommada magaalada muqdisho oo ku yaalo aadaa ugu mahad celinaya gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho oo sidaa uu halka sano uu joogo oo xoogga u saaray horumarinta isboortiga dhan walbo aadaa ugu mahad celinana boqolkii boqol aadaan u rajaynaya insha allah in garoonkan dhallinyaro badan ay ka faa'idaysan doonto cabdiqani saciid carab gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in dhismaha garoonkani uu fursad u yahay xiriirka maadaama garoommada lagu ciyaaro ee kubadda ay aad u yaryihiin waxaana uu ballan qaaday in sidoo kale tartamada noocyadooda kala duwanna lagu qaban doono garoonka ciyaaraha ee qoob dooro aniga ku hadlaya magaca xiriirsoon kubadda cagta waxaa sharaf ii ah in ay casumadda ay noo soo fidiyeen maamul gobol banaadir naguna casuumeen dhagaxdhigga garoonka qoob dooro ee degmada kaaraan ku yaalla sharaf weynay noo tahay micnuhuna uu yahay waxa lagu qaban doono inay tahay kubadda cagta heerkay rabta ahaato laakiin kubadda cagta in heerka lagu qaban doono runtii waa bilow fiican in maanta degmooyin ka mida degmooyinka gobolka banaadir la dhagax dhigo in la saaro kaarbedka cawska macmilka ah si dhallinyaradii ay u helaan fursaddii garoon fiican ay ugu ciyaari lahaayeen waxaa u moodaa marka inay bilaabanayso fursadaha la siinaya dhallinyarada ay hormuudka u yihiin maamulka gobolka banaadir ugana mahadcelinayno yani sida ay u garab taagan yihiin dhallinyarada oo hadalba fursadii ay heli karaan ay micnaha ay u siinayaan ka kubadaga ahaan annagana waxaan diyaar u nahay mudana guddoomiye inaan garab kugu siino garoonkan inuu u shaqeeyo sida garoomadii kale ee istaadiyo banaadir iyo istaadiyo muqdisho haddii loogu talagalay in fursad lagu siiyo dhallinyarada gobolka banaadir sidoo kale waxaa fursad ayadan u noqon doontaa in horyaalada dalka ah ee isugu jira a e b e c ayuuna qayb ka mid halkan aan keeni doono si loo siiyo fursad shacabka ku nool shacabweynaha ku nool degmada kaaraan kaaraan way mudan tahay in garoonkan loo dayactiro sababto ah marka kubadda cagta la fiiriyo waa degmada keliya ee ka soo qaybgalka ciyaaraha ugu shacbiyada badan haddii degmo ciyaarayso iyo haddii koox ciyaaraysa intaba marka ka kubadda cag ahaan borogaraamadeennana waa la imaan doonaa gacanna waan idinka siin doonaa qaybta kubadda cagta aan ku aadannahay sharafeen noota inaan dhagaxdhigaan ka soo qayb galno waxaana leeyahay mashruucan kii guulaysta allah ka dhigo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan u rajaynaa mashruucyadan iyo kuwo kalena inay degmooyinka ka hirgelin doonaan ilaahayna hanugu guulaya dhammaanteen mashruucan horumarka ay bilowday waana mahadsantihiin basmo caamir shakeyti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir waxay sheegtay in gobolku uu xoojin doono dhismaha garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo meelaha kale ee muhiimka u ah isdhexgalka bulshada gobolka banaadir garoonkaaniiti waa garoonkii gobolka banaadir dhallinyaradeeda ugu badan ay ka faa'iidaystaan ahmiyadda ugu horaysa maamulka gobolka banaadir inuu siinayo dhallinyarada ku nool caasimadda gobolka banaadir taasi oo gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duq magaalada muqdisho oo ahaa balantiisa in horumarinta isboortiga iyo dhallinyarada ahmiyadda koowaad ay siinayaan maamulka gobolka banaadir waxaa furxad noo ah garoonkan in laga dhigi doono garoon casri ah oo ka faa'iidaysta degmooyinka gobolka banaadir sidaaad ogtihiin waa garoonka ugu weyn ee gobolka banaadir degmooyinkeeda ku yaalo waxaa naga go'an annaga haddaan nahay maamulka gobolka banaadir degmooyinkaoo dhan in horumarintooda dhallinyarada aan ka qayb qaadanno hadduu ilaahay yidhaahdo degmo walba ee heshaa garoon ku filan dhallinyaradoodan ay ka faa'iidaysato waxaan rajaynaya insha allah maamulka degmada kaaraan oo nasiibka u yeeshay garoonkan in laga dhiso degmada kaaraan ayagana waxaan leeyahay aadaan ugu mahadcelinaa sida qiimaha leh iyo sharafta leh ay ugu soo dhoweeyaan degmooyinka gobolka banaadir dhammaantooda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir waxaan rajaynaya insha allah garoonkaaniiti inuu noqdo garoon gobolka banaadir oo dhan rajaynaa sida loo sheegay isboorti badan oo la qaban weysnaa oo inay qayb ka noqoto in dib loo soo noolay isboortiga gobolka banaadir ee kubadda cagta
gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaabka loo dhisayo garoonka kubadda cagta ee qoob dooro waxaana uu sheegay in muhiimad gaar ah gobolku uu siinayo sidii dibudhis loogu samayn lahaa dhammaan xarumaha muhiimka u adeegyada bulshada waad u jeeddaan maanta waxaan dhagax dhigaynaa waa garoonkii kubadda cagta ee qoob dooro ee degmada kaaraan oo si casri ah oo heer sare ah loo dhisi doono oo weliba dadku meelay fadhiistaanna yeelan doona sidii lagu yaqaanay garoommada runtii kubadaha cagta casriga ah tanna waxay ka tarjumaysaa runtii ahmiyadda maamulka gobolka banaadir ee horumarinta isboortiga dalka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka iyo shacabka degmada kaaraan oo runtii nagu soo dhoweeyey halkan dhismaha garoonkan wuxuu ku yimid waxay ahayd wadatashi lala sameeyey bulshada bulshada deegaanka waxyaalaha ay danaynayaan tanoo iyadana maaragtay qayb ka ahayd barnaamijkeennii horumarinta isboortiga iyo dhallinyarada waxaan kaloo u mahad celinayaa cabdiqani guddoomiyaha xiriir kubadda cagta oo runtii mar walba diyaar u ah sidii isboortiga dalkao dhan loo horumarin lahaa caasimaddana ay tahay meesha runtii hoyga u ah isboortiga dalka annaga waxaan rabnaa caasimad la jaanqaadi karta caasimadaha adduunka sida ay ku samayn kartana waxay tahay in la horumariyo dhallinyaradooda iyo isboortigaba isdhexgalka bulshada taas ayaana keentay inaan dhisno hay-adihii muhiimka u ahaa oo howlahaas runtii hirgelin lahaa oo ay ka mid tahay garoonkan isaga waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed garoonkan markii la dhiso inay noqon doonto garoonkoodii garoonkii bulshada inay ilaashan doonaan islamarkaana ay ka shaqayn doonaan sidii loo xafidi lahaa horumarkiisana looga qayb qaadan lahaa intaan kuma eka muddo sannada waxqabadkii iyo magaaladan wixii aan ku soo kordhinayna waa wax muuqda inta dhimanna waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna shacabkeenna iyo dhallinyaradaba inaan sii horumarin doonno
dhismaha garoonkaasi waxaa aad u soo dhoweeyey qeybaha bulshada ee degmada kaaraan gaar ahaan ee dhallinyarada kubadda ku ciyaarta garoonka qoob dooro iyo ee sidoo kale ee dadka waayajoogga ah ee ciyaaraha daneeya ee degmadaasi soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dhallinyarada ku ciyaarta kubadda cagta garoonka qoob dooro iyo weliba ee dadka arrimaha ciyaaraha daneeya ee degmada kaaraan ugu horeen magacaygu waa cabaas mideeda kale waan jeclahay in garoonka noola dhiso oo noola weyneeyo waxaana ku faraxsanahay maanta garoonkeena oo degmada kaaraan waalidiin dhisana lalaay marka waxaan kusii faraxsanahay in garoonka noola weyneeyo oo stadium caan oo na noqdo
ilaa imise sana halkan ku ciyaaraysa walaahi anigu halkan waa ku dhashtay horta ilaahi hadirtaan waa joogaa intaas ayay ku biilowaaba garoonkan marka la dhiso kooxda aad ka tirsan tahay asxaabtaada kubadda ciyaarta iyo adigaba maxaad ku talagalaysaa walaahi ciyaaryahan noocee ah ayaad doonaysaa inaad noqotaan walaa ciyaaryahan caano waxaan rabaa oo degmada kaalana simbir u dheelo oo waxaan u dheelaa ana horta ilaa hadirtaan u dheelaa naadiga jabuuti waana jeclahay garoonka inala dhiso oo jabuuti in badan aan ku dheelno dacad waaye laakiin macnaha aniga dacad kale ku dhelan maano oo ku dheelinaa waana kusoo kornay dacadkan wax nagama dhibaayo baa ku dheelinaa waana ku dheelinaaba haddii noola dhisana waa kasii fiicantaaba oo waxaan jeclahay in garoonka noola weynayo noola dhiso oo sidii macaan oo noqdo oo laga fiirsado meel walba adduunyada
hadda waxaan dhex taaganaha garoonka qoob dooro waa bacaad dadkii oo dhan ciyaartooydii iyo taageerayaashii ayaa wada jooga maxamed xuseen abkow gudoomiye askaashtooyinka dhismaha gaadiidka gobolka banaadir haa haddaan ahay adigu dareenkaaga sidee aniga dareenkayga aad iyo aad wa dareenkayga aad iyo aad maanta farxad weynana garoonka anaga ayaan dhisnay oo iskaashtooyinka dhismaha iyo gaadiidka dhagaxa anaga ku bilownay garoonka anaga waxuu ahay wada jinay waxaa waaye isboortiga iskaashtooyinka iyo isboortiga waa isku xiran yihiin dhallinyarada hadda soo koraysa waxaan jeclahay in garoonkan ay ku nacfiyaan haddana waxaan jeclahay in garoonkan garoon caalami uu noqdo isla markaasna degmooyinka kale oo dariska ah inay aan ku soo dhoweyno cid walba cid waa u kordhaya garoonka garoonka haddii la dhiso wuxuu keenayaa isdhexgal bulshada ah wuxuu keenayaa muxuu ahaa isjeclaan wuxuu keenayaa xataa gobollada kale oo ku casuumina haddii aan nahay degmada kaaraan qaybta iskaashatooyinka gobolka banaadir waxaan ka qayb qaadanay dhagaxii la dhigaya aasaaska waxaan ka qayb qaadanay inaan muxuu ahay cayaaro oo iskaashatooyin aan ku dhigno waxaan ka qayb qaadanay cayaarihii degmooyinka afar iyo labaatan koox inaan ku dhigno insha allah waxaan rajeeynaa inuu garoonkan noqdo garoonkii oo magaca dheere horta waa magac dheere qoob door ah isagoo bacaadu qoob door ahay hadda waxaan rabnaa gogoshii la dhigo garoon caalami oo noqdo degmooyinka gobolka banaadir noo kusoo dhaweynaa maasha allah waa garta maadaama oday soo shaqeeya aad tahay iskaashatooyinka ka tirsan bahda isboortigana ah dabcan qoob dooro maxaa loogu bixiyey qoob door waxaa loogu bixiyey oday isboortiga jeclow ahay ee ubaxana soo dhiso ilmahan yararka hayaasaha uu samayn jiray barnaamijka uu samayn jiray xerga jiidka uu jiri jiray cayaaraha uu jeclaa jiray qoob door waa nin magac leh isaga iyo muxuu ahay mid kalaa jiri jiray oo magaciisii dacdhooy la dhahayo labadaba waxay jeclaayeen isboortigay jeclaayeen isboortiga qoob door xaggiisa lagama mari karin cayaartooyda asaa dhexda ka geli jiray xerigjiidkana ninka ugu haysto ahaa jiray oo awoodda xoog kaliya oday adoos u ahay allay raxmo allah u naxariisto magaciisina ilaa hadda waa muujiyoonaa cayaarana magaciisa waa ku dhigi doonaa goob baa u dhigi doonaa insha allah ada carruurtaada kubadda ma ciyaara waa cayaaraan carruurtayda ilmahayga waa cayaaraan adiga ma ku soo ciyaarta aniga waa soo cayaar waxaan ka soo caaraysay rabiyadii maxamed siyaad bare aan ka mid ahay kubadda cagta siyaad banaadir aan ka cayaaray markii dambana waxool waxool ayaan wax ka naqday juniorkeeda kadib meelo kale iska aadi baa insha allah sawir noocee ayaad ka haysataa garoonkan inuu u ekaan doono dabcan waxaa jiro istaadio banaadir aa jiro istaadio muqdisho ayaa jiray dabcan kan qaabkee loo dhisi doonaa sawir noocee ayaad maskaxda ku haysataa waxaan jeclaan lahay in derbiga kor loo qaado laba garoon maxaa teleefoonka loo sameeyo waxaan jeclaan lahay in masqulihii iyo guryihii lagu bedelaa dharka lagu bedelaa lagu sameeyo haddana waxaan codsayna in bannaanka aan ka samayno dukaamanka isboortiga dharka isboortiga lagu gado anaga ahaanaan sameeyaha anaa sameeyaha anaana qaraska geliyahay insha allah si dharka isboortiga u gataan
waxaa ku faraxsanahay in garoonkeena qoob doore oo noola dhiso oo noogu ekaado insha allah garoonka baarnabuy dabcan waa soo dhaweynaynaa gobolka banaadir iyo ururka oo dhismaa insha allah ilaa imise halkaa ku ciyaaraysa adigu ilaa zeban amba yeris muddada dhismaha uu socon doono halkee baad rajeynaysaa inaad ku ciyaarto
ilaa ila saameyn soo kuguma yeelanayso garoonka haddii la dhisayo meel kale ma ka fikirta inaad kusoo ciyaartaan si kumeel gaara haa xeebooyinaan leenahay garooman kaleeto caadi iska caadi inaa ku cayaarna jecelnaa inta garoonka noola dhisaayo hadda hadday u badato laba sano saddex sano ay qaadanaysaa dhismaheeda
adiga naadiga ka tirsan tahay aniga faanole
magaca
maxamed jibriil cabdi garoonka in weynka oo noola dhisi doono waxaa ku faraxsannahay aad iyo aad maanta rajadeenna aad iyo aad ay u weyn tahay garoonka garoon kunus koo la mid ah ayaa noola dhisi doonaa waan faraxsan
maxamed jibriil wiilkaasi yar waxuu ka mid yahay dhallinyarada ku ciyaarta garoonka kubadda cagta ee qoob dooro oo dib u dhis casriga lagu sameynaya isagii weliba ee dadkii kale ee ka horreeyey ee barnaamijkooda jir u warramay waxa ay ka hadlayeen ee muhiimadda ay leedahay dhismaha garoonka qoob dooro barnaamijka wada jir ayaanu ku guda jirnaa waa hagaag maamulka cusub ee degmada xamarjajab ee gobolka banaadir waxa uu wadaa dadaallo lagu daadejinayo adeegyada bulshada waxaa barbar socdo olole lagu xaqiijinayo amniga laguna soo celinayo bilicdii degmada guddoomiyaha degmadaasi ismaaciil mukhtaar oranjo oo dhowaan la magacaabay waxa uu diiradda saaray arrinta la xiriirta bilic soo celinta barnaamijka wadajir ayaa ku booqday xarunta degmada waxaana wareysay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed oo ugu horreyn weydiiyey bal qorshaha maamulka cusub ee uu hogaaminayo ismaaciil oronjo iyo meelaha uu diiradda saarayo bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay maxamed nuur macalin maxamed adiga iyo bahda wadajir waana idinkaga mahad celinayaa waxaad noqoteen wadajir brogram kooxda ugu horreysay oo saxafiyiina oo waraysi igala sameeya baahiyaha taagan ee degmada dabcan hadda xafiiska waxaan la wareegay muddo dhow oo hadda waxaa joogaa wax oo isbuuc iyo xooga ah waxaan waday qiimeyn ku saabsan duruufaha iyo baahiyaha dadkan ay qabaan iyo halka uu gaarsiisan yahay maamulka dhismaha maamulka waxaana ku dadaalayna horta baahida koowaad ee loo qabo in wax la maamulo inaan horta jiheeyo oo marka ugu horeysa aan fariisiiyo systemkii ama nidaamkii ay ku shaqaynayeen maamulka ugu horeeyeen ku-xigeenada aniga shaqada iiga hooseeya ilaa iyo laanta baahiyo badan ayaa jira oo la xidhiira horta inaysan dhammaystirnayn duruufyihii dhinaca dhaqaalaha ama adeegyadii ay u baahnaayeen xafiisyada uu maamulkii ku shaqay lahaa heer fiican ayaa hadda lasoo gaarsiiyey laakiin haddana baahi weyn oo waxaa jirta u baahan in hoos loo daadego si shaqada dowladda hoose ay u hayso bulshadan ay u gaarto dadka la matalo ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada xamrijab markaan ka eegno waxaa aada uga hooseynaa dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo adeegyadii guud aasiga u ahaa nolosha bulshada ma jirto wax nadaafada ma jirto strategic planning oo degmadu loo sameeyey ama dowladda dhexe u sameysay ama gobolka banaadir u sameeyey oo lagu wajahayo dadka degan xaafadaha isku raranta ah laamiye ayaa la dhisay wadooyin ayaa laami iyo nidaam loo sameeyey muxuu ahaa aan ka soo qaado waddada ceelgaabta ilaa iyo ku tagto via mosco ama afasioni waa la dhisay haddana waxba waxay soo kordhisay wax aan markii hore lagu arki jirin oo ka badan oo mararka qaar la dhihi karay musiibo ayaa ka dilaaci karta oo caafimaad darro la xidhiirto sababta marka oo ugu badan hadda halkaas loo markii la dhisay oo culayskan uga yimidna waxaa waaye waxaa kusoo wajahan ama kusoo jeedo naasa hablood buuraha aan dhahnaa labada labada labada maxay ahayto isku raran ama waa beri ka imaanayo ama xamarjab ka imaanayo oo labaduba ay bulaacadihii xaafadaha ee luqluuqyada ahaa ee biyihii ay dadku isticmaalayeen ay kusoo fureen laamiga oo qof walba tubo inta sameeyey uu laamiga afka usoo saaray lama fiirin marka halkaas lagama eegin dantii guud qof walba dhibkii asaga haystay ayuu ku xaliyey laamigii waxaana dhashay in laamigii dhan uu burburo haddaa aragti isguuska ceelgaabta markaa maraysid ilaa iyo afasiyoni saddex bil ma jirin laamigaas markii burburka ku bilaabanayay waana aniga oo aan maamulka hayn ayaa xanuun igu haysay in laamigii la dhisay uu burbursan yahay oo burburkaasna annaga aan u geysanayno marka waxaa noqona dad aan waxba dhisanin wixii loo dhisayna aan ilaashan waxaa marka eh, jirto eh, baahi ku aadan wacyigelin ay ugu horeyso in dadkii la wacyigeliyo loo sheego inay waxaan dangood yihiin maxamed haddii aanan taas dhicin ma suurtagelayso in maxay ahayto dadku ilaashadaan wax danta guud annaga waajibaana saaran mikrofoonnaan sameynay oo gawaari aan ku xirnay oo annaga aan isku xilqaannay inaan dadka horta wacyigelinno oo aan barno inay waxaan leeyihiin oo aan tusinno inay mataqaan wax qabsan karaan shalaa ugu dambeysay waa isxilqaannay waxaan qaadanay eh, badiilkii iyo maxay ahayd xaaqinkii iyo fargeetadii waxaanan dhexda ka galnay shaqadii aniga waxaa iga go-an saacad walbana inaan waqti geliyo kuna bixiyo inaan baahida degmada u qabto eh, nadaafadda iyo nolosha deegaanka wixii adeegyada aasaasiga u ahaa haddii ay yihiin biyo nadiifa caafimaad hooyada iyo dhallaanka iyo waxbarasho dadkan ku filan inay helaan ayada ayaan dhexda u xirtay waana ku dadaalaya waxaad ku arkaysay hoolka ama barxadda degmada dad badan oo kala duwan oo saaki iyo ciidankii dowladda hoose ma ma waxay la xidhiirtaa howlgalkii shalay ee nadaafadda aad bilowday Een, waxaan wadnay saddex maalmood horta wacyigelina oo aan dadka u sheegeynay inay muxuu ahaa ay ay- ay joojiyaan waxa oo laamiga wasaqda ay kusoo shubayaan inay muxuu ahaa ilaaliyaan eh, ayaga inay ka bilaabato nadaafadda taasoo sabab u noqonayso inuu amnigoodiina sugmo inaan muxuu ahaa aan maalin walba ka walaacsanaano eh, amni darro waxaa sabab u ah in maalin walba aan biyaha annaga iyo qashinkii laamiga dhigayno wacyigelinta intaa wadnay dadku waxay noo soo gudbiyeen horta inaan horta nadiifinno maanta shaqadii nadaafaddaan qabanay shalay waxaan ka qaadnay wixii wasaq ahaa ee hor yaalay waxaan shalay ku wareejinay qof walba laba mitir oo oo- oo oo- oo asaga hortiisa ah iyo laba mitir oo bulshada ka wada dhexayso oo aan dhahnay inta hortaada ee laamiga ah ni un- u- na- nagala shaqeey inaa muxuu ahaa adigu isku xilqaantid inaad inaad naa nadiifisid dadkii diyaaray u yihiin inay ayagu ay horseed u noqdaan nadaafadaas iyo bilicdaas laakiin waxaa jira dad aan ogolayn oo aan u hoggaansamaynin awaamiirta waxayna ku jiraan xaafadaha isku raranta ah waxa ay bulaacada ku soo fureen waddadii waxa ay mataqaanaa ay diideen oo ay ka hor yimaadeen wixii wanaagsanaa ee anagii iyo dadkii deegaanka annagii maamulka iyo dadkii deegaanka waxaan isku raacnay ayay ka hor yimaadeen haddii aan wacyigelinay nadaafadiina u samaynay oo ay rabaan inay niyad- niyad jibiyaan waa qaadan weyna anigii maamulkii markaan tashana waxaa noo soo baxday inaan dadkii muxuu ahaa ciidamada ilaalada deegaanka inta u dirno guryihii xalay xalay eh, sideed saax habeennimaan ku dhex jirnay ilaa iyo iyo iyo maxay ahayto saaki waagi uu ka beriyey waaxyihii iyo tabeelihii iyo laamigii iyo ciidamadii madaniga ilaalada deegaanka iyo waxay wada shaqaynayeen waxayna ka wada shaqaynayeen labada qofood ee rabtay inay niyad jibiso inayna mataqaanaa iska qabanno booda qoyaankaa lagu qabtaa tiri soomaalida dadkaan arkaysin saaki annagaa u yeernay waxaan rabnaa mataqaanaa inaan inaan inaan ku ganaaxno qaladaadka yaryar ay sameeyeen taas oo haddii ay sii socotana ay dadku dhan sidii ay ka wada dhigayaan oo carada ay baaba noqonayso waa arkaysaa waddada eh, dad naafa ah ayaa maraya dad tabar daran indhooleyaalaa maraya Eh, shalay intaan meesha maraayey sawirada waxaa iga soo baxay qof oo oo- oo lagu wado eh, gaarigii bushkuleetigii oo oo dadka oo- oo- oo- oo- oo lixaad kale ah loogu talagalay wuu ducaynayay wuxuu ka ducaynayey dhibkii oo meeshan biyaha laambigii dhexbartankiisa ma mari karo marshabiyeedka geeskiisa oo mari lahaayna godod iyo dhiiqaa loo sameeyey inta badan waxaa jirta guddoomiye in xilliyada habeenkii qashinka lasoo dhigo wadooyinka iyadoo markaas uusan jirin askar iyo ilaalada deegaanka oo hooshaas sidee arrintaasi fariinta aad gudbinaysaa dadka noocaasi maxaa tallaabo ka qaadan doontaa ni waa mahadsan tahay een, waxaa lasoo kordhiyey ciidamada boliiska ee, saldhigyada degmada xamrjajab hadda ee, ciidamo boliis ayaa ka howlgala ciidamo madani ayaa ka howlgala dhalinyaradii deegaanka oo la sameeyey ayaa ayaa shaqaysa Ee, waxaan isku qaybinay wax kasto ciidanka ay haysato oo boliiska ciidanka amniga ee, ee, dhar cadka ah madaniga iyo maamulka degmada in muxuu ahaa habeen walba ay socoto qayb ka mid ah waaxda waa wa- afarta waaxood habeenba ee, maxay ahay habeen walba waax waax walbo habeenba kooxa shaqayso Ee, maamulkana wuxuu ku biiriyaa hor- qof oo mataqaanaa ee, la- la- hogaamiya oo la socda oo shaqadaas ku kormeera caqabadda markaa fahamtid ayaa xalka u gudbaysaa caqabadda annaga waxaan fahamnay dadku dharka ay biyaha iyo wasaqda ay ku dhaqanayeen lix saac kadib inay laamiga kusoo qubaan ama ay kusoo daadiyaan ayadii hadda waxaan u sameynaa qorshe qorshahaasna wuxuu insha allahu tacala na gaarsiin doonaa xalka inaan inaan inaan horta laamigaas ee qa- ee aan nadiifinay uu nadiif noo ahaado oo subax walba gaadiidkii marka ay ka howlgalayay ay shaqo ay ku filan yihiin ay ka qabtaan waxaa ma jiraa marka ee, wax abaalmarin ah ciddii ka soo baxda kaalinteeda kasii kobci qaabta way haystaan waxwaax ayaan eh, u kormeeray oon u- u- macalaha eh, maamul iyo anagoo isku wada jirnaa eh, eh, eh, tabeelle iyo waax iyo kulli anagoo isla wada fadhino ayaan si guud uga ballan qaaday waaxdii guulaysata ama tartanka aan oo muxuu ahaa u qabtay ka soo baxda inay abaalmarin helayso saakay gudoomiye laameed ayaa mataqaanaa i weydiiyey su-aashaas oo i dhahay waa daalnay waa isku dhibtoona anigii dadkii wax dhiirigelinana ma haysano waxaan u ballan qaaday haddana alla hortiisaan ka ballan qaadaa inuu dhiirigelin heli doono xuquuq uu mataqaanaa uu ku shaqeeyana uu heli doono oo haddana meel wanaagsan ay noo marayso uu xitaa gudoomiyihii gobolka uu noo ballan qaaday in eh, ay laamuhu mataqaanaa maadaama hadda aysan xuquuq haysan inay heli doonaan marka eh, aad waajib qof farayso waa inaad xuquuqdiisii horta aa haysid ama aa muxuu ahaa xuquuqda markuu helo ayuu qofku waajibka aa kula xisaabtami kartaa si markaan iskula xisaabtanno rajadu maanta way wanaagsan tahay laakiin eh, maxamed waxa aan hadda ka hadlayno hal xabo oo caqabada oo degmooyinka toddobiyo tobanka degmo oo gobolka banaadir ay ka wada samiyihin ayaa jirto shirkado ayaa jiro oo ka shaqeeya nadaafadda annaga hadda xamar jab ahaan eh, shalay markaa nadaafadda ka shaqeynayay shirkadda eco ayaa noogu qornayd waa u yeernay waxaana eh, ugu yeernay inay nagala qayb qaataan shaqadan ma ku filno shirkaddaas baahida ay dadkan u qabaan eh, nadaafadda sababtoo ah eh, buurahaas ama ama ama meelahaas la fuulo eh, eh, eh, la rabo in qashinka muxuu ah dadki laga soo qaado shaqaalahoodii kuma filna ma dabooli karaan baahida oo ay dadku ay qabaan haddana gaabisaa ku jira shaqadooda oo waa dhali- waa- waa dhaliilsanahay degmooyinka qaa- ee intooda badanna way wada dhaliilayaan waxa kalena maahane waxaa la rabaa haddii aad qaadatay mas-uuliyadda inaad dadkan qashinka ka qaado waxaa la rabaa inaan lagugu barbarin ee ay noqoto waajib iyaguna mataqaanaa waa kula xisaabtamaynaa hadday shaqada fuli waayaan ama ay ku- ay- aysan ku- ku filnayna dad mataqaanaa ku filan ayaan u raadinayna hadduu ilaa yidhahdo Eh, taas waa dhinaca eh, nadaafadda iyo sida aad ula tacaalayso qorsheedana aad u wado bal dhinaca iyo amniga bal iyadana ka waran maxaa qorshe ah inaad wax kaga qabato eh, waqtigan waqtigiisii xiga insha allahu waxaan rajeynaynaa xamarjab oo nabada oo hadda sanadkii lasoo dhaafay waxaa yaraa markaan eh, fiiriyey isku celceliska waxa oo dhacdooyinka amniga la xidhiidha dil waxaa ka dhacay hal gabar oo eh, meesha meelahan waaxda eh, jana- waaxda kaahiye lagu dilay eh, janaal kaahiye marka waa u- u- sh- waxa ugu badan oo meeshan ka dhaco waa shilalka gaadiidka gaadi- gaari xamuula oo soo fakada oo oo qof oo ama guri ku jira ugu gala ama ama laamiga qof ku jira ama ilmo mataqaanaa wax ee, dhaca Ee, amni darro badan hadda ee, ma jirto haddana fariimo ayaa jiro iyo waxyaabo fara badan oo oo dhinaca amniga ah waxaan eh, isla qorshaysanay eh, qorshayaal amni ayaa jiro oo si guud uu gobolka banaadir u wado kaas ayaana kala simannahay waxaana ka shaqayn doonaa in insha allahu tacaala amniga eh, la xakameeyo la kontaroolo eh, meelaha ay la isdhihi karo culeysyo ama ama ama ama dabci ayaa ka jira Eh, habeenii maalin inuu jiro kormeer lagu kormeero eh, qof kasta shaqada uu ku qoran yahay haddii uu askari yahay oo aan ku qornay saldhig rog bar kontarool ama wax mid kasta inaan mataqaanaa ku kormeerno shaqadaas aan waajibka uga dhignay oo isaguna mataqaanaa mas-uuliyaddeedii qaatay qof lasoo qasbay ma jiro qof walba eh, asaga ayaa eh, shaqada soo doontay shaqada uu soo doontayna waxaan rabnaa iyadoo aan ku qasbaynin inaan waajibkiisa haddana eh, muxuu ahaa aan- aan- aanan dhayaalsanin oo mar walba ay noqoto wax eh, loogu talagalay in qof walba maqaamkiisa lagu ilaaliyo hadduu ilaa yidhahdo dhinaca eh, mashruucyada eh, adeegyada bulshada eh, maamulka gobolka gaar ahaan degmooyinka si gaar ah ay u gaarsiiyaan adeegyada dhinaca aqoonsiyada waxbarashada la xiriira caafimaadka eh, degmadaadu sidee arrintaas uga shaqaysaa dhinaca kale eh, guddoomiye waxaa jirta in canshuuraad la qaado oo degmadu meel istraatiiji ayay ku taallaa eh, canshuurta guryaha iyaduna eh, dakhliga ka soo xaroodaa sidee baa loo maarayaa arrintaasna ma qorsheynaysaa
waa labaan u kala qaadi doonaa midna waa midda hadda ka hadlaysa daqleyda iyo canshuuraha midna waa tan oo adeegyada guud ee ee muxuu ahaa bulshada ee la xiriirto waxa aan annaga ka shaqaynin adeegyada buu- adeegyada guud haddii aan ku hormaro caafimaadka oo kaleeto hadda halkan laba m c h a ku taala degmada xamarjab m c h kii degmada ay lahayd iyo m c h kale oo ay unisef iyo dad iskaashaday mataqaana ay juhdi geliyeen oo hadda shaqeeya waxaan soo gaaraysay oo aan noqdooyinka ama qodobada aan xariiqday ka mid a in uusan jirin hadda shaqo oo rasmiga uu hayo kii degmada ay lahayd oo dawadii hadda mataqaanaa la ii sheegayo inay gabaabsi tahay oo ay haddaba inay laga yaabo xitaa hadda xilliga aan hadlayo inay inay hakad gashay waxaanan qorshaysanay taas maadaama hooyada iyo dhallaanka ay number one ay u yihiin wax laga shaqaynayo ee min madaxweyne ilaa iyo shaqaale rayada ugu hooseeyo uu ballan qaaday in inay waajibkooda ay ka gutaan waxa la xidhiidha hooyadii dhallaanka inaysan dhicin hooyo iyo dhallaan xamar jajab inay dawo la-aan ama ama nafaqa darri ay mataqaanaa ku qabsato degmada waana qorshaha koowaad oo hadda aan ka howlgalay msijada kaloo shaqeeya isla degmada ay ka dhex shaqeeyana inaan kula xisaabtanno shaqada ay dadka u qabanayaan ma tahay tii ay u baahnaayeen mise way ay ka shaqaystaan haddii ay ka shaqaystaanna inaan ka celinno oo aan dhahno dadka u shaqeeya oo aan laga shaqaysan meelahaas sidoo kale waxbarashada kamida iskuulkii qasabka xamar jajab iyo iskuulo kale iyo jaamacadaha ku yaala iyaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan tayeenno oo wasaaradda waxbarashada ayaa qaarkood maamusha qaar brivate ayaa loo leeyahay wixii maalin walba adigu wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan iyo markaa la shaqeynayaan hoos ayuu maamul kasoo bilaabanayaa waxaan kula xisaabtamaynaa haddii ay wax nidaam iyo shaqo ay ka socoto dhinaca kale xafiisyadii maamulka ee degmada ayaa shaqeynaya garsoorkii ayaa xafiis ku leh shaqooyinkii kale ee xogeyaha hoos imaanayey kii amniga hoos imaanayey kii arrimaha bulshada hoos imaanayey waxaa shaqeeya booliiskiyaa shaqeeya warqad marka aad immigration ka doonato waxaa lagu leeyahay degmada kasoo kasoo bilow waxaa maalin walba marka socda servicekii loogu talagalay bulshada oo ay xafiisyada ku shaqo lahayeen waxaana subax walbay u taagan yihiin inay u adeegaan bulshada degmada xamarjab ku nool maxamed waxaa ogaataa marka aan su-aasha labaad u gudbo dhinaca canshuuraha dabcan wasaaradda maaliyadda ayaa ku shaqale oo qaada canshuuraha loogu talagalay haddii ay maalinla yihiin hadday lix bil yihiin iyo hadday sanad yihiin hadda waxa ugu badan oo la qaado canshuuraha ay qaadaan ciidanka ilaalada deegaanka ee degmooyinka ee laga qaado iyadana waxay xafiis ay leeyihiin oo taliska ciidanka ilaalada deegaanka degmada xamarjab taliyo qeyb iyo waxaan leenahay muxuu ahaa taliyihii ee degmada waxayna ka shaqeeyaan canshuuraha iyo iyo iyo guryaha waxaa la namberiyey guri kasto waxaana degmada xamarjab ee noqotay degmooyinka hadda safka hore uga jira soo saarka dhinaca canshuuraha iyo daqliga kadib marka maxaa loogu qabanaa oo loogu qabtaa canshuurtaas waa ka wada hadalnay waana waxaana hadda maxay ahayto isla xisaabtanka iyo annaga waxaan rabno waxaa waaye inaan wax soo saarno wixii aan soo saarnay waxaan rabnaa boqolkiiba sagaashan inay degmada kusoo laabtaan waxaas marka haddii la wada shaqeeyo oo wada shaqayn ay jirto oo aanan garbahana la qaban waxaan rajeynayaa inay degmadu ay sida ay hadda waxbixinta ay number one uga tahay horumarkuna inay number one uga noqoto haduu ilaa yidhaahdo ugu dambeyntii waxaa tahay qof dhallinyaro ah xilkaana markii ugu horreysay guddoomiyii degmo maamulka gobolka uu u dhiibay waxaa jira guux iyo soo dhoweyn adiga iyo mujtamaca degmada ku nool idinka dhexeeya oo markiiba si xowli ah looga dareemayo social mediaha warbaahinta bulshada maxaa aad isticmaashay ama dadku ay kugu jeclaadeen bilowgiiba adigoo aan la arag waxqabadkaaga
waa mahadsantaha maxamedo waa su-aal muhiima horta shalay afhayeenka bulshada ahaa waxaan u adeegayey ummadda ku aftirsata magaca jamhuuriyadda soomaaliya saddex iyo toban sano ayaan reediyo muqdisho ka shaqeynayay saddex iyo toban sano isku celis waxaan ku dhex jiray wasaaradda warfaafinta waxaan subax walba usoo shaqo tagayay raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka iyo sona dadku marka waxay yaqaaneen waxa shaksiyadda waxaa aniga ismaaciil ahaanaan ahay kolley maadaama dadkii aad ku dhex jirto oo social mediahuna mataqaanaa ay dadka kugu yaqaaneen waa ka duwan tahay qof oo muxuu ahaa meel hoose ama ama ama ama ama ama dibadda ka yimid ama meel kale laga so looga soo dhex tuuray reer xamar jajab markii aan u imidna waxaan u sheegay inaan ayaga ka mid ahay dabcan saaxiibo fara badan oo dhexdooda aan is- isu arkay inaan shakhsiyad ku leeyahay ayaan ayaa ayaa ayaan soo dhoweyn iyo qiimo wanaagsan oo niyaddeyda muxuu ahaa kor usii qaaday ka helay waxaan rajaynayaa hadduu ilaah yidhaahdo maalinta xafiiskan aan ka baxayo oo aan shaqadan wareejinayo in iyagoo ijecel oo meesha kale oo aan tago ama ama ama wixii kaleoo isbeddela inay sidii maanta ii garab istaageen ay ii garab taagnaadaan maalin walba ayay shaqadu socon doontaa waxaan leeyahay saaxiibaday yaana la iga harin ee mar walba aan isugu tagno inaan hor inaan hormarino degmada xamarjab hadduu ilaah yidhaahdo aad umaadsanta ismaaciil mukhtaar cumar oronjo gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab oo u waramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey ciddii u segay barnaamijka waxay dib kaga heli karaan barta internetka ee radio muqdisho dotnet iyo weliba barta bulshada ee facebooka barnaamijka wadajir iyo weliba barta twitterka ee barnaamijka waxaa kaloo halkaas aad inoogu soo gudbin kartaan aragtiyadienna intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelya insha allah shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weelshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weelshano walaalayaal aan wada jirno way shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaha yagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaha yagii rumaadow walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weelshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weelshano walaalayaal awada jirnoy shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaaha iyagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaaha iyagii rumaadow walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal